iyadoo hal toddobaaduun ay ka harsan tahay doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ee midtermiska loo yaqaano ayaa saraakiisha maraykanku ay muujinayaan walaac laga qabo in xogaha qaldan ama kuwa waxmarin habaabinaya iyo saameynta wadamada cadowga ku ah maraykanka inay horseedi karto qalalaasa dhaca doorashadan ayaa dhacaysa talaadada soo socota warbixin ay arrinta ka diyaarisay anita powell oo ka tirsan v o a waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan muddo toddobaadyaha saraakiisha ugu sarraysa xafiiska baarista federaaliga iyo waxda amniga gudaha waxay sheegayeen inaysan helin wax raad ah oo khatar gaar ah oo la aamini karayo oo ku saabsan codbixinta siddeedda nofembar dhacaysa laakiin waxaa isi soo taraya mas-uuliyiintii ka dhawaajisay cabsida laga qabo xiisadda siyaasadeed ee gudaha ee sii xoogaysanaysa oo ka aloosan dalka gudihiisa intiisa badan iyo sida ay taasi u dhici karayso maalinta doorashada marka lagu daro sheekooyin been abuur ah ama marin habaabin ah mararka qaarna ka imaanaya dalal shisheeye sida ruushka iyo shiinaha ama iiraan oo kale waa walaac weyn jen erstly oo ah agaasimaha hay-adda amniga internetka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee maraykanka ayaa sidaa u sheegtay madal talaadadii lagu qabtay washington waxayna intaasi ku dartay iyada oo hadlaysa oo tidhi waxaad helaysaa warar been abuur ah iyo macluumaad khaldan kuwaasoo isticmaali karaan cadowga shisheeye si ay dadka maraykanka khilaaf uga dhex abuuraan si ay u wiiqaan kalsoonida lagu qabi karayo daacadnimada doorashadeenna iyo in ay huriyaan rabshado ka dhan ah saraakiisha doorashada arrimaha waxaa walaaca ku sii daray weerarkii lagu qaaday ooyiga afhayeenka baarlamaanka maraykanka nancy plosi ee magaalada san francisco halkaasoo si daran loogu dhaawacay saygeeda oo labiyo siddeetan jir ah william scott oo ah madaxa biliiska magaalada san francisco ayaa arrimahani ka hadlay waxa uu yidhi tani waxay ahayd walakac waana khalad mas-uuliyiinteenii la doortay waxay halkan u joogaan inay shaqeeyaan oo ay ka shaqeeyaan magaalooyinkoodii deegaanadoodii gobolladooda iyo waddankan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sidoo kale cambaaray weerarkaasi intaas ay noogu filnaato qof kastaoo damiir lehi waxa uu u baahan yahay inuu si cad oo aan mugdi ku jirin uga soo horjeesto qalalaasaha siyaasadda iyadoo aan loo egin waxa ay siyaasaddiisu tahay dhammaanteena si wada jir ah maraykan ahaan waa inaan uga soo wada jeesannaa waxda arrimaha gudaha ee dhegejasta ayaa marar badan ka digtay suuragalnimada rabshado inta lagu guda jiro doorashada xilliga dhexe taasoo sheegaysay ilaa iyo bishii juun in doorashadu ay noqon karayso goob ay xagjiriinta gudaha isugu soo baxaan halkaasina uu qalalaaso ka dhaco
warbixintii anita powell waxaa inoo soo koobayey jamaal axmed cismaan